boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo shanaad oo sannaddii sagaalaad oo boqornimadiisa bishii tobnaad maalinteedii tobnaad ayaa nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon iyo ciidankiisii yerusalem ku kaceen oo intay hor degeen ayay qalcado hareeraheeda ka dhisteen oo sidaasay magaaladii u hareeraysneed tan iyo sannaddii kow iyo tobnaad oo boqor sidqiyah oo maalintii sagaalaad oo bishii afraad ayaa abaartii magaaladii aad iyo aad ugu xumaatay oo sidaas daraaddeed dadkii dalka degganaa cunto ma ay haysan markaasaa meel magaalada ahayd la jebiyey oo raggii dagaalka oo dhammu intay habeennimo carareen ayay mareen jidkii iriddii u dhexaysay labada derbi oo ku ag tiil beertii boqorka oo boqorkiina wuxuu maray jidkii caraabaah haddaba reer kaldayiin waxay ku wareegsanaayeen magaalada laakiinse ciidankii reer kaldayiin ayaa boqorkii eryaday oo waxay ku gaareen bannaanadii yarexo oo ciidankiisii oo dhammuna way ka kala firdheen oo markaasay boqorkii qabsadeen oo boqorkii baabilon ugu geeyeen riblaah wayna xukumeen oo sidqiyaah wiilashiisiina hortiisay ku laayeen dabadeedna sidqiyaah indhihii bay ka soo bixiyeen silsiladana bay ku xidheen oo waxay u kaxeeyeen baabilon haddaba bishii shanaad maalinteedii toddobaad oo ahay sannaddii sagaal iyo tobnaad oo nebukadnesar boqorkii baabilon ayaa waxaa yerusalem yimid nebusaradaan oo ahaa sarkaalkii askarta oo ahaa addoonkii boqorkii baabilon markaasuu gubay gurigii rabbiga iyo gurigii boqorka oo wuxuu kaloo gubay guryihii yerusalem oo dhan kuwaasoo ahaa guri kasta oo weyn markaasaa ciidankii reer kaldayiin oo dhan oo la socda sarkaalkii askarta waxay wada dumiyeen derbiyadii yerusalem ku wareegsanaa oo nebusaradaan wuxuu maxaabiis ahaan u kaxaysay dadkii magaalada ku hadhay iyo kuwii cararay oo u galay boqorkii baabilon iyo intii dadkii faraha badnaa ka hadhay laakiinse sarkaalkii askartu wuxuu ka tegey dadkii waddanka ugu liitay inay ahaadaan kuwa canabka iyo beeraha kale ka shaqeeya markaasaa reer kaldayiin jejebiyeen tiirarkii naxaasta ahaa oo guriga rabbiga ku jiray iyo saldhigyadii iyo barkaddii naxaasta ahayd oo guriga rabbiga ku jiray oo naxaastoodiina waxay u qaadeen baabilon oo waxay kaloo qaadeen dheryihii iyo majarafadihii iyo alaabta laambadaha lagu safan jiray iyo malgacdihii iyo weelashii naxaasta ahaa oo lagu adeegi jiray oo dhan oo sirkaalkii askartu wuxuu la tegey dabqaadayaashii iyo madiibadihii intii dahabka ahayd dahab ahaan buu u qaaday intii lacagta ahaydna lacag ahaan labadii tiir iyo berkaddii iyo saldhigyadii uu sulaymaan u sameeyey gurigii rabbiga dhammaan weelashaas naxaastoodu miisaan ma lahayn oo tiirarka midkood sarajooggiisa wuxuu ahaa siddeed iyo toban dhudhun oo korkiisana waxaa saarnaa taaj naxaas ah oo taajka sarajooggiisuna wuxuu ahaa saddex dhudhun wuxuuna lahaa shabag iyo rumaanno taajka ku wareegsan oo kulligoodna waxay ahaayeen naxaas tiirkii labaadna waxaan oo kaluu lahaa iyo shabag oo sirkaalkii askartu wuxuu kaloo kaxaystay sareeyaah oo ahaa wadaadkii sare iyo safanyaah oo ahaa wadaadkii labaad iyo saddexdii iridjoog oo wuxuu magaaladii kala soo baxay sirkaal u sarreeyey raggii dagaalyahanka ahaa iyo shan nin oo ka mid ahaa kuwii boqorka hor joogi jiray oo magaaladii laga dhex helay iyo karaanigii sirkaalka ciidanka ee ururin jiray dadkii waddanka iyo lixdan nin oo ahaa dadkii dalka degganaa oo magaaladii laga dhex helay markaasaa nebutsaradaan oo ah sirkaalkii askartu iyagii kaxeeyey oo riblaah ugu geeya boqorkii baabilon markaasaa boqorkii baabilon iyagii ku laayey riblaah oo ku taal dalka xamaad oo sidaasaa dadkii yahuudaah dalkoodii looga kaxaystay iyagoo maxaabiis ah oo dadkii dalka yahuudaha lagaga tegey oo nebukadnesar oo boqorkii baabilon ahaa uu uga tegey kuwaas wuxuu taliye uga dhigay gedalyaah ina axiiqaam oo ahaa ina shaafaan haddaba saraakiishii ciidamada oo dhammu iyaga iyo raggoodii markay maqleen in boqorkii baabilon uu gedaliyaha ka dhiga taliye ayay gedaliyaha ugu yimaadeen misfaah oo kuwaasu waxay ahaayeen ismaaciil ina netanyaah iyo yooxanaan ina qaraa'ax iyo saraayaah ina tanhameed oo reer netofaah ahaa iyo ya'asanyaah oo u dhalay kii reer macakaad iyagii iyo raggoodiiba markaasaa gedaliyaha u dhaartay iyagii iyo raggoodiiba oo ku yidhi ha ka cabsannina addoommada reer kaldayiin haddaba dalka degganaada oo boqorka baabilon u adeega oo waad nabdoonan doontaan laakiinse bishii toddobaad ismaaciil ina netanyaah oo ahaa ina eliishaamac oo farcankii reer boqor ahaa ayaa yimid isagoo toban nin wata markaasuu dilay gedaliye ah oo uu dhintay isaga iyo yahuuddii iyo reer kaldayiin oo isaga misfaah la joogayba markaasaa dadkii oo dhan yar iyo weynba iyo saraakiishii ciidamada way kaceen oo waxay tageen masar waayo waxay ka cabsadeen reer kaldayiin oo sannaddii toddoba iyo soddonaad intii boqorkii dalkii yahuudaah oo yehoyakiin ahaa uu xirhnaa bishii laba iyo tobnaad maalinteedii toddoba iyo labaatanaad ee wiil merodaag oo ahaa boqorkii baabilon sannaddii uu boqor noqday ayuu xabsigii ka soo bixiyey yehoyakiin oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah oo si room buu ula hadlay oo wuxuu carshigiisii ka kor mariyey carshiyadii boqorraddii isaga baabilon la joogay oo dharkiisii xabsiga ayuu beddelay oo hortiisa wax ku cuni jiray had iyo jeerba cimrigiisii oo dhanba oo xagga masruufkiisana boqorka xaggiisa waxaa laga siin jiray masruuf joogto ah oo maalin kasta qayb buu heli jiray cimrigiisii oo dhan